إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluuqu lmaraam min adilati alaxkaam kitaabu dahaara ayaana ku dhex jirnay gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay baabu tayamum boraysiga ama gebgabaysiga baabkiisa wa can cabdillaahi bni cabbaas cabdullaahi bni cabbaas waxaa laga wariyay radia allaahu canhumaa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa caza allaa qaaliba wajalla allaa weyn wa in kuntum haddaad ahaataan mardaa kuwa jiran ow calaa safarin ama safar korkiis qaala cabdullaahi bni cabbaas wuxuu ka yidhi aayaddaas tafsiirkeeda idaa kaanad hadday ku sugnaato birajuli qofka aljiraaxatu dhaawac dhaawacaasoo fii sabiilillaahi jihaad ku soo gaaray iyo walquruuxu boogo oo fa yujnibu uu isku januubo oo fa yakaafu uu ka cabsado an yamuuta inuu dhinto in iqtasala hadduu qubaysto tayamama qofkaasu waa booraysanaa rawaahu daaraqudniyu rawaahu daara qudniyu daarulqudni ayaa wariyey mowquufan xadiidka isagoo mowquuf oo hadal cabdullaahi bni cabbaas ah oo uu aayadda ku fasiraa wa rafacahu waxaa nabiga u kor yeelo asagoo marfuuca wariyey albazaa wa saxaxahu bnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiix yeelay waalxaakim xaakimna waa saxiix yeelay xadiidka cabdullaahi bni cabbaas sanadkiisa dacfi ayaa ku jira xadiidka cabdullaahi bni cabbaas sanadkiisa dacfiyaa ku jira dacfigaas ku jiraana wuxuu yahay cadaa ibnu saa'ib ayaa ka wariyey saciid ibnu jubayr saciid ibnu jubayrna wuxuu ka wariyey can ibni cabbaas cabdullaahi ibni cabbaas saciid ibnu jubayraa ka wariyey oo ardadiisii ka mid ah saciid ibnu jubayrna waxaa ka wariyey cadaa ibnu saa'ib cadaa ibnu saa'ibna waxa weeyaan ikhtilaadaa ku dhacay cadaa ibnu saa'ib waxa weeyaan ikhtilaad ayaa aakhiru cumri ku dhacay waa isku dardaray marka xadiidka sidaas ayaa cilla ugu jirtaa oo marfuuc ahaan waa daciif in nabiga loo kor yeelo oo la yidhaahdo nabigaa sidaas yidhi waa daciif cillada uu la daciifana waa sababtaas oo cadaa ibnu saa'ib ayaa ku jira cadaa ibnu saa'ibna waxa weeyaan waxaan idhi aakhiru cumrihi ikhtilaada ku dhacay sidaas darteedaa xadiidku daciif ku yahay laakiin cabdullaahi ibnu cabbaas ayaa fadwadaanu ka sugan tahay sidaasay bacdu ahlicilmi ayay qawiyeeyeen cabdullaahi bnu cabbaas inay ka sugan tahay waxaana sidaa sawaab ka dhigay abu xaatim iyo abu zurca xadiidka macnaha uu ka hadlayo aayaddaas tafsiirkeeda weeye wain kuntum mardaa aw calaa safarin haddaad ahaataan kuwa jiran ama musaafiriin aada ahaataan booraysta macnaha marka qofka waxa u bannaynaya inuu tayamumo ama booraysto uu xadiidku ka hadlaa wax ka mid ah midda koowaad marka waxay tahay qofka inuu jiran yahay mardaa wey jiradaasna shardi ma ahan inay tahay dhaawac jihaad ku soo gaaray ee waa miihaal cabdullahi bn cabbaas markuu sheegayo tusaale ahaan dhaawacyada soo gaarayay saxaabada ayaa ugu badnaa jihaadka ilaa waxa weeyaan camalkaas jihaadka ayaa qaa'im ahaa dhaawacyada soo gaarayay markaa saxaabada kan ugu badan u ahaa sidaas darteedu ugu miisaaliyey waa tafsiir bilmihaal laa bilxasri koobid ma aha uu leeyahay dhaawaca kaliya weeye oo jihaadka ah ee waa miihaal qofka marka jirada la sheegayo waa ayu jire oo biyaha uusan qofku isticmaali karin oo uu ka cabsado inuu hadduu biyihii ku qubaysto maalan uu u dhimanayo ama u dhimamayo wuxuu ka cabsaday xanuunku inuu kusii siyaadayo ama wuxuu ka cabsaday in caafimaadkiisu dib u dhacayo ama wuxuu ka cabsaday meeshu inay fool xumaanaydo oo maalan nabara kaga yaalla wejigii haddii biyo la mariyo marka dambe nabarkii xataa hadduu haysto foolxumuu reebi oo madow ayuu reebi marka dhammaan waxaasoo dhan waa asbaabo bannaynayo qofku inuu ciidda isticmaalo hadduu waxaweyn u dhimanayo hadduu qubaysto hadduusan u dhimayn laakiin xanuunku siyaadayo hadduusan xataa xanuunku siyaadayn laakiin uu raysashadiisu dib u dhacaydo dib iyo taabtaan waxaasoo dhan waxay u bannaynayaan qofka inuu biyihii iska daayo oo uu boraysiga isticmaalo ayay u bannaynayaan kadaalika sidaasoo kale waxa weeyaan ma ahan janaabada keliya ee qofkii weysaqaadka xataa haddii uu qofkii weysaqaad u baahdo biyihiina uu isticmaali waayo waa kadaalika sidoo kale waa boraysana waa boraysana dhaawac keliya xataa ma ahan ee meel qaboow badan hadduu joogo uuna ka cabsado haddii uu booraysto inuu dhinto uu ka cabsado qabow badan uu joogo hadduu waxaan rabaa biyaha isticmaalo maalan meel qabow badan uu joogaa markaas wuxuus yidhi biyaha haddaa isticmaasho waa u dhimana waxa weeyaan waa iska booraysana wax dhibaatana ma waa iska booraysana laakiin shardigay markaas leedahay laba shardi waa inuu horta ka cabsado biyaha inuu dhimanayo shardiga labaadna waa maxay wax uu biyaha ku kululeeyana waa inuu waaye hadduu heli karo biyihii waxau ku kululeeya waajibay ku tahay biyaha inuu isticmaalo waa inuu kululaystaa hadduusan haddee aysan jirin cabsi xaqiiqaana oo weliba dhulka soomaalidu siduu ugu badan yahayna waa nuucaas inte qubaysku qof inuu u dhinto laga cabsa maa dhulka badankiisa way jiraan gobollada gobol oo qubayska waxa weyan uu khatar qofka iyagoo qabow daranu ka dhaco laakiin uma badno dhulka soomaalida marka labadaa shardiyay leedahay labadaa shardiyuu leeyahy midda safarkana safarka laftirkiisu sabab mubiixa maaha qofka hadduu musaafir yahay iskagama banaano maalan qofka waa musaafir biyihiina waa haystaa waana isticmaali karaa ma u banaano inuu booraysto safarku laftirkiisu sabab maahan mubiixa laakiin waa madinatu faqdi lmaa waa madinatu faqdi lmaa madinatu faqdi lmaa in biyo la weynayo ayaa haaliba safar markii la yahay marka qofku markuu biyo waayo ama musaafir ha ahaado ama muqiim ha ahaado ee qofka waxa weya waa u bannaan tahay inuu ayadana booraysto si idan marka waxa qofka booraysiga u bannaynaa waa laba arrimood midda koobaad waa biyihii uu ka cabsado sababaha aan sheegna uu ka cabsado inay ku dhacaan ta labaadna waa biyihiiba inuu waayo ama musaafir ha ahaado ama muqiim ha ahaado waxa safarka looga cabirayna waxay tahay waa madinatu faqdi lmaa badanaaba biyaha marka la waayo waa marka qofku musaafirka uu yahay wey وعن بن عbاس cبداللhi بن cbاس laga wariy رضي الله عنهما في qwلi al hadلkiisa caز aلا qلب وjل alا weyn وin kunتum hadaad ahaataan mardaa kuwa jiran aw calىa sفrin ama sفr korkiisa ad ahaataan qaala cabdاللahi بن cabاas wuxuu ka yidhi إdaa kaanad hadday ku sugan tahay birajuli ninka nin iyo dumara waa isku mida baabu tqliib aa lahahdaa baabu تqliib aa la ihahdaa waxa weeye rajulkiiyaa la iska qaalib yeelay rag iyo dumar waa isku mid aljiraaxatu dhaawac dhaawacaasoo fii sabiililaahi jidka ilaahay kusoo gaaray oo jihaad kusoo gaaray dhaawac hadduu si kale usoo gaarona waa la mid ee waa tamhiil miihaalin weeye ilaa dhaawaca ugu badanoo soo gaari jiray saxaabada ahaa jihaadkeeda walquruuxu iyo boogo nabaro weeye nabaraa ku yaalla fa yujnibu oo markaas uu isku januubo fa yakhaafu uuna ka cabsado an yamuuta inuu dhinto in iqtasala hadduu qubaysto marka inuu dhintaana shardi uma ahan inuu ka cabsado hadduu dhimasho ka cabsado hadduu sidhaa xanuunkaa kugu sii badanaa dhammaan waa soo gelayaan marad kasta oo biyuhu wax u dhibayaan tayamama oo fa yakaafu uu ka cabsado an yamuuta inuu dhinto in iqtasala hadduu qubaysto tayamama waa booraysanaa qubayska keliyana shardi maahan hadduu weyse u baahdana waa nuucaas oo kale rawaahu daara qudniyu ayaa wariyey mawquufan xaalu yahay wazaada wa rafacahu xadiidkan waxaa rafciyo xadiis marfuuc oo nabiga laga wariyey ka dhigay albazaar wa صaxaxahu bnu khusayma waa صaxiix yeelay wاlxaakimna waa صaxiix yeeleen wa can caliyin caliy bna abi aalib waxaa laga wariye radي allahu canhu qaala cali wuxuu yidhi inkasarad waxaa jabtay ixdaa zandaya labadayda kal mid ka mid ah labadayda gacantan waxa weeye dhudhunka laba lafood oo saas u sinsiman weeye zandiga waa labadaas lafood labadaas lafood mid kastaba zandiyaa la yidhahdaa waa labada lafood oo xusulka ka soo bilowdo calaacasha madaxa la gala labada lafood oo saas u wada socdo weeye kuwaas weeye labadaas kal weeye ama labadaas lafoodoo dhudhunka ku jirta inkasarad way jabtay ixdaa zandada labadayda kal mid ka mid ah fa sa'altu rasuul allah rasuulka ilaahay ayaan weydiiyey sala allahu calayh wasalam macnaha see yeelaa wey fa amaranii wuxuu ii amray an amsaxa inaan masaxo calal jabaa'iri kababyaalka saaran kabka meesha saaran korka ka masaxuu i amray rawaahu ibnu maaja ayaa wariyey bisanadin waahin sanad dacfigiisu daran yahay jiddan si aad u daran sanad dacfigiisu aad u daran yahay ma ahan xataa dacfi yar wa can jaabir ibni cabdillaah jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma fi rajuli ninkii alladii ninkii shuja la dhaawacay oo fogta sala qubaystay oo fa maata dhintay innamaa wax kale ma ahan kaana arrinku wuxuu ahaa yakfiihi ninkaas inuu ku filan yahay an yatayamama inuu booraysto oo wayacsiba uu duubo calaa jurxii dhaawiciisa khirqatan calal ku duubo uma yamsaxa uu masxo calayhaa calalka korkeeda wayaqsila uuna mayro saa'ira jasadi jidhka intiisa kale rawaahu abu daawuud ayaa wariyey bisanadin uu ku wariyey fiihi dacfun uu ku jiro wa fiihi waxaana ku jira ikhtilaafun iskhilaaf calaa ruwaati ruwaaddiisa la ysku khilaafsan yahay wa can ibni cabbaasin cabdullaahi bni cabbaas waxaa laga wariyay radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi min asunati sunnada waxaa ka mid ah allaa yusalliya rajulu qofku inuusan ku tukan bitayamumi booraysi ilaa salaatan waaxidatan hal salaada maahane uma yatayamamu waa booraysanaa lisalaati salaadii u booraysanaa salaada alukhraa ee kale rawaahu daara qudniy ayaa wariyey biisnaadin daciifin sanad daciifa jiddan si daran u daciif ah labada xadiid hore xadiidka cali iyo xadiidka jaabir oo isku xukun ka hadlaya diidka cali bn abi aalib wa can caliyin radia allaahu canhu qaala inkasarad waxaa jabtay ixdaa zandaya labadayda kal mid ka mid ah waxa weeyaan zandiga waa nagii sheegnay waa labada lafood ee dhudhunka ku jira labadaas mid ka mid a midna waxaa la ihahdaa kuuc midna waxa la hahdaa kursuux labada lafood mid waxaa la hahdaa alkuuc waa midda sida ay u sii socoto suulka dhinaciisa ka gasha midda kalena kursuuca la hahdaa midda faryarta xaggeeda ka gasha ilaa say labada lafood u socdaanay madaxa la galaan calaacasha soo maaha marka midda xagga suulka ka soo gasha kuuca la ihahdaa tan kalena kursuuca la ihahdaa labadaas lafoodaa mid iga jabtayu labadaas lafood ayaa midu iga jabta fa sa'altu waa weydiiyey rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam fa amaranii wuxuu ii amray an amsaxa inaan masaxo cala aljabaa'iri kababyaalka wuxuu yidhi markaa weyse seen u weysaysaan nabigu weydiiyo wuxuu yidhi yidhi gacan gacantoo qoyan korka ka mari kabka khalaas intaas saasuu yidhi yuu leey rawaahu ibnu maajaa wariyey bisanadin sanad sanadkaasoo waahin dacfigiisu daran yahay waahin macnaha waa dacfiga aad u daran waahinka waa dacfiga aad u daran weeye oon shawaahidna u suuban mutaabacana aan u suuban alladii laa yasluxu fi shawaahid wala lmutaabicaat midna ma galo wax laguma xoojiyo kaasoo kale waa wax aad u daciifa jiddan si aad u dhabu daciif u yahay sababta dacfigiisa waxaa sanadka uga jira camar ibnu khaalid alqurashi alwaasidi camar ibnu khaalid alwaasidi ninkaasaa ku jira oo qurashiga camar ibnu khaalid alqurashi alwaasidiy ninkaasaa sanadka uga jira markuu xadiidkan wariyey imaamulbayhaqi wuxuu yidhi camar ibnu khaalid alwaasidi macruufun biwadci alxadiid waxaa lagu yaqaanaa axaadiis been abuura inuu dejiyo isaga jeebkiisa ka dejina inta meel fadhiisto uu samaynaa xadiiska kaasuu leeyahy nabigiyaa yidhi ta sanad u sameeyo saasaa lagu yiqiyo shaqadiisaaba saas aheed axmed ibnu xambal wuxuu yihi kadaab weeye been badane yaxya ibnu maciin wuxuu yihi kadaab weeye been badane wakiic ibnu jaraax wuxuu yidhi waxa weeyaan axaadiista ayuu inta sameeyuu nabiga u tiiriyaa deris aan ahaa jirnay yuu yidhi markii dadkii barteen inuu axaadiista dejiyo uu cararo oo meel kale u wareegsada yidhi oo waasid aad markii dadkii barteen inuu shaqada uu ka shaqeeya mata axaadiis inuu sameeyo axaadiis fojariyuhu samayna markaasuu suuqa gelina markaasa dadkii markay barteen u cararay waasiduu galayo ragkaasu aad waa nin nuucaasa marka xadiis oo khatara weeye isagana waa inaad aad u barato oo uusan kaa qarsoomin meel alle meeshaad ku aragto camar ibnu khaalid alqurashi alwaasidi kaasu waa xadiidka hore oo cali loo nisbeeyey bukhaari wuxuu yidhi waa munkarulxadiid ninkaasu xaakim wuxuu yidhi axaadiis mawduucaada been abuura uu ka wariyey zayd ibnu cali abu xaatim wuxuu yidhi xadiidkiisu waa baadil asalna maleh ibnulxasmi wuxuu yidhi waa khabar xadiidkan xalaal ma ahan in la wariyo ilaa iyadoo ummadda loo caddaynaayo maahane waa xaaraan in si kale aad u sheegto intaad mimbar ka istaagto inaad tidhaahdo qaala rasuululaahi sala allahu calayh wasalam kada wa kada kanoo kale nabiga nabi maxamed aaba cali amray inaad tidhahda xaaraan wey ilaa adoo ummadda u caddaynaayo maahane oole waxaa jira xadiis been abuur oo nabiga lagu been abuurtay kaasaan rabay inaan idiin sheego qaabkaasaa loo sheegi karaa ee si xaaraan wey inaad tidhahdo nabiga waxa weye amray cali bn abi aalib inuu masaxo kabka korkiisa hayla wixii wax salle maahanba xadiidka kale ee jaabir bni cabdillaah wa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhu fi rajuli aladii shuja ninkii la dhaawacay qisu lahaa xadiidku xadiidka qisadiisu waxay ahayd jaabir ibni cabdillaahi yaa wuxuu yidhi safaraan u baxnay safar ayaan u baxnay markaasaa nin naga mida madaxa dhagax kaga dhacay dhagax aa madaxa uga dhacay markuu madaxa uga dhacay ninkii waa dhaawacmay isagoo madaxa ka dhaawaca uu habeenkii isku qarow waa isku qarow markaasuu isku januubay fa sa'ala asxaabahu dadkii weydii wuxuu yidhi hal hal tajiduuna lii ruqsa wax ruqsaa ma ii heli kartaan fi tayamumi inaan booraysto war wax ruqsaa yaa haya ma ii bannaan tahay inaan iska booraysto ilaa meeshii biyaha lagu shubayaa idalooshe daan ku shuba biyihiyaa meesha gela wax ruqsaa yaa ii haya markaasay waxay yidhaahdeen wax ruqsaa kuuma hayno adoo biyo awooda ee qubayso wax ruqsaa kuuma hayno adoo biyo awooda oo biyo heli kara ruqso kuuma hayno marka saxaabaduna dee dad diintu ka dhab tahay ee naftooduba ha u go-dee inay diinta ilaahay siday tahay ugu dhaqmaan u diyaaray ahaayeen faktasala fa maata ta qubaystay uu iska dhintay waa qubaystay waana dhintay biyiha meesha iska galay markay soo galnay wuxuu yidhi oon safarkii ka soo galnay ayaa nabiga loo sheegay markaasaa nabigu yidhi qataluuhu qatalahumullah waa dileen alla ha dile waa dileen ninkaas ilaahay ha dila kuwii u jawaabay ka war ir kuwii fadwada bixshay wey kuwa nabigu habaara oo yidhi ruqso laguma hayo ruqso laguma hayo kuwii yidhi nabigu habaara qataluuhu qatalahumullah waa naga dileen ninkaas saxaabiga ilaahay ha dilo alaa saaluu idaa lam yaclamu ma weydiiyaan culummada haddaysan iyagu aqoon u lahayn inamaa shifaau lciyi su-aal warjaahilnimada waxaa dawo u ah su-aal ma garan waayeen masalada ma naqaan ee ehelkeeda hala weydiiy inay yidhaahdaan inamaa shifaau lciyi su-aal warjahliga waxaa dawo u ah su-aasha naftoodiina waa qataleen oo dhibaatay usoo jida ninkaas ayaga loo haysta ninkii muslimkaana waa dhibeen waa kuwas dilay halaagaasay leedahay diinta anugu ma aqaan oo qoon diineed malihi waxay sayla tahay waa masale khatar ah waa xishood darro meesha ugu dambeeyey anugu diinta wax weyn kama aqaan umana istaagin inaan diin aqaan laakiin waxayla tahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajiun musiiba kama dambaydo musiiba kama dambaydo waxa weeye masalada haddaad diiniya taqaan sheeg waa waa wanaag in la sheego haddaadan aqoonna waxaad tiraa ma aqaan kana gaabso inamaa shifaau ciyi su-aal ninkii markaa markaasuu hadalkaa nabigu yidhi uu wuxuu yidhi inamaa kaana yakfiihi ninkaas waxaa ku filnaa an yata an yatayamam inuu booraysto wayacsiba uuna ku duubo waxa weeyaan shaku raawiyaa ku jira wayacsira lafdi saas usoo arooray lafdina wayacsiba waana isku macno inuu ku duubo calaa jurxi dhaawiciisa qirqatan uma yamsax calayha wa yaqsila saa'ira jasadi saasaa ku filneed rawaahu abdawuuda wariyey bisanadin fiihi dacfun kuma dhihin da daciif wey xadiisku farqiyaa udhexeeya dacfiyaa ku jira iyo waa daciif farqiyaa udhexeeya waa daciif waa xugun xadiiskan inuu daciif yahay ayaa la sugay dacfigana ku jira waa xadiis xoogaa dacfi yaroo khafiifa ku jira wa fiihi dacfun mar haddii lagu yidhi xoogaa dacfi yar ayaa ku jira oon weynayn wey dacfi aan adkayn ayaa ku jira oo kadmi kara wa fiihi ikhtilaaf ikhtilaafna waa ku jiraa calaa ruwaati ruwaadiis xadiidka jaabir dacfiga ku jira oo ruwaadiisaa laysku khilaafay ruwaadda sida layskugu khilaafana waxay tahay xadiidka mar waxaa la wariyey asagoo min musnadi ibni cabaas ah cabdullaahi ibni cabaas musnadkiis ah oo saxaabiga xadiidka wariyo cabdullahi ibni cabaas y marna waxaa la wariyey min musnadi jaabir isagoo ah marka waa iskhilaaf waa iskhilaaf marka marna waa min musnadi jaabir oo waxa weeye sanadku suu sii socdo saxaabiga uu ka gelayaa waa jaabir marna waa min musnadi waxaa lagu wariyey cabdillaahi ibni cabaas abu daawud aana wariyey min musnadi cabdullahi ibni cabaas isagoo ah taas waa mid iskhilaaf weeye dacfiga ku jirana waxaa ku jira nin la yidhaahdo azubayr ibnu khurayq zubayr ibnu khurayq khurayq calaa wasni fucayl oo layin xadiid ah xoogaa dacfi uu ku jiro ninkaasaa wariyey laakiin ninkaas xoogaa mutaabacu helay welidaa saas daraaddeeda xadiidka ahlucilmiga gebolkood waxay ka dhigeen xoogaa xasan oojiyeenoo xasan ay ka dhigeen sida sheekh naasiduin albani oo kale tamaamulminaha xasan weeyu xadiidku bacd ahlucilmina waa daciifiyeen oo waxaa ka mid a bayhaqi bayhaqi wuxuu yidhi wax xadiid ah oo baabkaas ku ansaxay ma jiro baabka waa maxay aan hadda ka hadlaynaa waa almasxu cala aljabaa'ir kabka korkiisa in la masaxo kabka korkiisa in la masaxo wuxuu yidhi bayhaqi hal xadiid kuma ansixin oo kuma sugnaanin maxaa marka laga leeyahy kabka qofkii dhaawac soo gaaro oo nabar ku yaallo oo ama qubays ku waajibo ama se weyse laga rabo muxuu samaynaa marka kaas muxuu samaynaa labaa loo qaybina labaa loo qaybina tan koobaad waxay tahay in meeshii aan waxba saarnayn meeshii waxba ma saarna biyihiina lama istimaal biya hadii la isticmaali karo ayada war male hadii la mayri karo waa la mayra xibinta laakiin biyihiina lama taabsii karo dhaawic inaan wax saaranoo ka koreeya male waa muuqda markaas waxay tahay waa inuu qofku inta uu ka caafimaadka qabo ka weysaysto inta kalena uu u booraysto intaasuu samayna inta uu ka caafimaadka qabo waa inuu ka weysaysto intaan dhaawacaana waa inuu u booraysto weliba tartiibkiina uu ilaaliyo oo maalan nabarkii wuxuu kaga yaallaa wejiga weysaqaadaa laga rabaa wejiga laba maadaba khiyaar u leeyahy ila wejiga weysaqaad ka bilowda markuu farxashayoo luqluqdoo sandaarsaday wejigiiyaa ku xigay nabarkiina wejiguba ku yaalla labuu khiyaar u leeyahy inuu waxa weeye uu marka hore inta mayrmi karta mayro inta aan nabarku ku oolin markuu intaas mayro uu waxa weeyaan qallajina waa inuu marka horeeto mara iyo soo dhaweyso uu ku qallajiyo markaasu inta qallajiyo uu booraysto uu wejigii marina labada calacalad korkoodana marina khalaas markaasuu weysada halkaas ka sii wada gacantii midigtaayo mayra bidixdiiyo mayra madaxiiyo masaxa khalaas sidaasuu u dhammaystira maalan wuxuu uga yaallaa gacanta bidixdaaha dhaawici ku yaalla gacanta bidixdaahu ku yaallaa dhaawici wuxuu samaynaa marka hore waa soo farxalan waa sandaarsan waa luqluqan wejigiiyu mayri gacanta midigtaahu mayra markuu gacanta midigtaa mayro uu wejiga iyo qallajina gacanta midigta boorkiiyu gacanta saara wejigu marin labada calaaloodu marin kadib gacanta bidixdaa intii dhimaneedu waxa weeyaan uu sii mayra markaasuu halkaas ka sii wada waxaa lamid u samayn karaa gacanta midigta markuu mayro bidixda dhaawacu ku yaal inta mayrmi karta inuu mayro inta aan mayrmi karin markay dhimata inuu booraysto waa isku mid khiyaaru leeya mar kasta xibinta dhaawacu ku yaallo booraysiga iyo qaybta mayrmayda mayrideeda khiyaar u leey miduu rabo inuu hormariyo sidaas kuwa calaa kulli xaal xibinta nabarku ku yaal markuu dul marayo markaasuu booraysana xibintaas mayrideeda inta mayrmi karta waa inuu mayraa fattaqu llaha ma stadactu intaad awoodaan ilahay ka baqa waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactu haddaan wax inin amru yidhi nabigu sala allahu alay slam intada wadan la imaada inta xibinta la mayri karu mayra taas waxaan kaga gudubnay waa markii dhaawacu xibinta ku yaallo aysanna xibintii daboolnayn xibintiina aysan daboolnayn maxaa soo haray waxaa soo haray xibintii kada saaran ama waxbaa ku duuban dhaawacii xibintii waxa weyan kabaa saaran ama waxbaa kala ku duuban oo maryaa ku duuban wuxuu samaynaa markaas inuu horta marka horeeto soo weysayso weysadii bilaabo sidii aan hadda sheegnay xibinta markuu marayo inta la mayri karo waa inuu mayraa waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum inta kale meesha dhaawacu saaran yahay kabka korkiisana gacantoo qoyan waa inuu mariya gacantoo qoyan xadiidkii ku soo arooray meesha in la masaxo waa xadiidkan la ysku haysto laakiin xadiidka waxaa nidhi xasan weeye oo bacdu ahlicilmi xasan ay gaarsiiyeen marka laga reebo qaybta ah in meesha maradu saaran tahay la masxo qaybtaas iyada waxa weya waa daciif qaybtaasu xasan xataa maaha intaas waa ebir laakiin inta hore ayuu ka sugan yahi laakiin cabdulaahi bnu cabdulaahi bnu cumaray ka sugantah ficlan wa qowlan in la masaxo meesha kabku saaran yahay cabdulaahi ibnu cumar ibnu lkhadaab ayay ka suganta oo ficlan asagaa weyse qaatay ayadoo calaacashiisu duuban tahay waana masaxay waxa weya meeshii duubneed intii kalena waa ka weyse qaatay qowl ahaannaba sidaas u fadwooday oo wuxuuhi qofkii dhaawac ku yaalla dhaawacna duuban yahay meesha inuu mayrana ka cabsada korkeeda ha masaxo ha masaxo yuusanna mayrin ibnu abi shayba wariyey ibnu abi shayba ayaa wariyey midda oo ah qowlka ah midda fadwada ah oo qowlka ah midda ficilkaana sunan اkubraa ayuu ku yaallaa marka meeshuu masaxa markuu masaxo haddana waa booraysana saddexuu isku dara marka saddexuu isku dara waa inuu intii uu mayri karay mayro meeshaana korkeedana masaxo haddii ayuu saaran yahay kab uuna booraysto maxay kale yihiin saddexdaan inta xibinta muuqata in la mayro haddee fataqula ma sadactum waa intii la awooday waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma sadactum meesha kabku saaran yahay laba qaybood ay u qaybsantahay meeshaasu qaybo waa meesha nabarka ah meel caafimaad qabtoo kabku qabtayna waa jira laasim waxaa weya marka kab meel la saaro qadar xoogaa caafimaad qabaa kabku ku aada ee dhaawaca korkiisa laguma xidhi karo qayb caafimaad qabtaa gelida kabka dhexdeeda qaybtaas caafimaad qabta kabku saaranya waa meesha korka laga masaxayo waxa korka laga masaxa waa meeshaas maxaa soo haray booraysiga meeshaan jiran wey oon la mayriba kelin darteeda loo may loo booraysana marka intii muuqatay waa la mayro waa la awooday inta caafimaad qabtoo kabku qariyeyna waa inta la masaxay oo biyaha korka laga mariyey dhaawacana waa midka loo booraystay wain kuntum mardaa oo calaa safarintii wey marka in la kulmiyo masixidda iyo weysada cabdulaahi bni cumar ibnu khadaabay ka sugnaatay sidaan hore u sheegnay cabdullahi bni cumar ibnu khadaab ayay ka sugnaatay sida aan sheegnay in booraysiga iyo la isku darayo weyse qaadka qubayskuna waa la mide qubayskuna waa la mid lafturkiisuye in la isku darayo waxa weya waa sida shaaficiyada xanaabilada iyo aimo kaleba ku tageen in la isku darayo labadooda in labadooda la isku darayo waa sida shaaficiyada iyo xanaabilada iyo aimo kaleba ku tageen aimo waxaa jira iyagu yidhaahdaan maya waxa weeyaan labadooda la isku dari ma ma la isku darayo qofku hadduu weysaysto meeshiina uu masaxay kabna u saaran yahay khalaas mama booraysanayo sida sheekhulislaam ibnu taymiya oo kaleeto uu rajaxo waa taas isagu laakiin sidaana u nabadgelyo badan oo ixtiyaad ahaan ayadaa ixtiyaad badan waxaa soo haray qofkii qubaysku ku waajibay qofkii qubaysku ku waajibay qofka qubaysku ku waajibayna iyadana waa sheegnay waa sidaan sheegnay qubayska qofku ku waajibay waa inuu meesha haddii maalan meeshii kabsaaran yahay waa inuu masaxa meeshii oo waxa weya banaanna waa inuu mayra oo la mayri karo diba la mayri karo waa inuu mayraa yuu hormarinaa ay la mid maaha weyse qaadka wax tartiiba male miduu rabo hormarina duu rabana marka hore u mayraa inta uu mayri karo qubaysaa ku waajibay dhaawacaana ku yaala intuu mayri karu mayraa kadibna waa iska booraysana duu rabana booraysigu hormarinaa kadibna intuu mayri karu mayraa marka labadiiba waa laga rabaa miduu rabuna hormarina khiyaaru leey in waxa weeyaan meesha xibnahan la mayro meesha kabkaana gacantuu qoyan la mariyo waa madhabka xanaabilada shaaficiyada malikiyada xanafiyada waxa weeyaan afarta madabood iyo qayrkood sida doorteen wey inta muuqata waa in la mayro inta kalena korka laga masaxo waana sida cabdullahi ibn cabaas ka sugan laakiin khilaaf dhexdooda waxaa ku jira ah booraysi madana ma laga rabaa ha waa laga rabaa sida shaaficiyada iyo xanaabiladu ay mareen haddee meel dhaawacaa jirtoon la mayrin marka waa in meeshaas darteed loo booraysto wey meeshaas darteed waa in loo booraysto waana sida ixtiyaadka badan oo qofka cibaadada inuu aada ugu dadaalo waa wax wanaagsan waxaa soo haray xadiidka cabdilaahi bni cabaas radia allahu canhuma min asunati sunada waxaa ka midhu yidhi cabdullahi bni cabaas allaa yusalliya rajulu qofku inuusan ku tukan bitayamumi booraysi ilaa salaatan waaxidatan hal salaada maahani uma yatayamamu waa u booraysanaa lisalaati salaada alukhraa kale rawaahu daaruqudni yaa wariyey biisnaadin daciifin jiddan sanadaad u daciifa qofka saxaabiga ah hadduu yidhaahdo min asunati sunada waxaa ka mid ah sunadu sheega waa sunadii nabiga waa xadiid marfuuca xagga xukunka laakiin xadiidkii waa daciif weliba aad u daciifa oon dacfigiisu daran yahay dacfigiisa aad ayuu u daran yahay sanadkaa waxaa ku jira alxasan ibnu cumaara nin la yidhaahdo alxasan ibnu cumaara ayaa sanadka ku jira ninkaas dartiis ayaa sanadku wuxuu leeyahay sanad aad u daciifa sababtoa ninkaas waa matruuq ninkaas waxa weya waa matruuq xasan ibnu cumaara ibnu mudarib albajali waa matruuq imaam axmed sidaasuu yidhi abu xaatim sidaasuu yidhi imaamu muslim saasuu yidhi nasaa-i sidaasuu yidhi daarqudni waa matruuq bal caliy bnu madini bukhaari sheekiisi wuxuu yidhi kaana yadacu lxadiid xadiid beenbeenhu deji jirayba axaadiista foojariga uu samayn jirayba marka ninkaasaa ku jira sidaas darteeda xadiis sugan ma ahan iyo wax uja laga dhiga karo midna mas'aladaa soo hartay qofka waa booraystay waxaa la gaaray salaadii uu ku tukaday salaad kalea la gaaray ma tiiyuu kusii wadana tii miyuu kusii wadana mase waxa weyn haddana waa u booraysana waa masale ahlu cilmigu isku khilaafeen masale ahlucilmigu ay isku khilaafeen weeye ahlucilmiga gabalkood waxay ku dareen kuku tageen qofku intuu rabu ku tukana ilaa ay ka jabaydo hale wuu dahaaro qaata sida xanafiyada oo kale riwaayad imaam axmed shaekhulislaam ibnu taymiya waa miduu doortay ibnulmundir ibnu xasmi sancaani waa qowlkay doorteen madhabka kalena wuxuu yahay markuu salaad ku tukado oo waajib ah khalaas salaad kale kuma tukan karo oo waajib ah salaad kaleoo waajiba kuma tukan karo hadduu salaad kale tukanayo oo waajib ah waa inuu haddana booraysto waana qowlka uu ku tegey imaamu shaafici imaamu maalik imaam axmed ibn xambal qowlkiisa mashhuurka waa qowlkaas mas-aladuna waxay ku dhisan tahay masale aan hore usoo marnay oo waxay tahay booraysigu ma raaficu lxadatha mase waa mubiix taasay ku dhisanta labadii qowlay kala raaceen a'imadan haddaan sheegayna ee yidhi salaad kastoo waajib oo inuu u booraysto waa a'imadii yidhi booraysigu ma ahan raaficulxadat xadat ma kor yeelo laakiin waa mubiix qofka wuxuu u banaynaya cibaadadan inuu sameeyo a'imada le salaad intuu rabuu ku tukanaa markay haddaw ka jabto haddana waa booraysana laakiin iyadoon ka jabin booraysan ma waa a'imadii ku tegey waxa weeyaan waaba raaficu lxadad oo daahir weeye qofka labadaas qowlna horaan soo marnay tukan raajixa oo waxaa raajixa booraysigu inuusan ahayn raaficu lxadad ee uu yahay mubiix inuu mubiix yahayna waxaan u soo daliishanay qofka hadda wuu isku januud wuu booraysta waa ku cibaadaysta biyuu helay waajibay ku tahay inuu biyahan korkiisa taabsiiyo oo u qubaysto haddii markaa xadadkii uu ka rafciyey muxuu hadda ugu waajibay qubayskan warmuu soo laabta marka waa inuusan marka horeba rafcin ee mubiix u ahaa qowlkaasaa raajix ahaa idan haddana qowlkaanaa raajixa asaga ilaa labada qowl waddo udhaxayda lama rabo duursheexa waddo duursheexoo udhaxayda labada qowl lama rabo waxaa rabaa duruqdii ahlucilmiga inaad un mid marto inta fiirido qowlka kula raajixsanaa inaad marto mid u dhaxeeya oo marna kan u soo dhaca waxa weeyaan waxay tustaa taas waa duursheex wey waa ebrow marka haddana halkan waxaa raajixa salaad kastoo waajiba inuu u boonaysto marka wuxuu yidhi imaamu bayhaqi baabkan wax axaadiiu kama ansixin horta axaadiis looma hayo saxaabada aahaartoodana cabdullaahi bni cumar kaliyahay ka ansaxda cabdullahi bni cumarna wuxuu yidhi yatayamamu likulli salaatin wain lam yuxdit salaad kasta waa inuu booraystaa yuusanba ka jebin booraysiga hore saasuu yidhi sanad saxiixay uga sugan tahay daaruqudni iyo bayhaqi iyo qayrkooda wariyeen sanad saxiixay uga sugan tahay bayhaqi wuxuu yidhi haadaa isnaadun saxiix xadiis saxiixa weeye wuxuu yidhi asaxu xadiiin fi lbaabi xadiiu ibn cumar xadiis baabkan ku sugnaada kan ugu saxiixsana waa midkaas ibn cumar wa bihi taqacu lkifaayatu asagaana nagu filan id laa yucrafu lahu can saxaabati mukhaalifu maxaa yeele hal qof oo ku khilaafay saxaabada lama oga hal qof oo ku khilaafay saxaabada looma oga haddaan loo ogayn qowlka saxaabiga ayaa ka xoog badan waxa weeyaan qowlka a'imada ka dambeeyey maxaa yeele sunnada ayagaa uga dhowaa oo sunnadii nabiga waxa weyan ayagaa u dhowaansha badnaa oo aad u yiqiin soo ma jeedid marka qowlkaasaa la istinaasa qowlkaas cabdullaahi bni cumar wax kale oo saxaabada ka sugnaadana lama hayo oo khilaafsan oo khilaafsan marka qowlkaasaa la istinaasaa salaad kastoo waajiba inuu u booraysto sidaas ayaana waxa weeyaan dimaduna aada ugu beri noqonaysaahoo sidaasaa u roon ixtiyaadka xaggiisana baabulxayd haadaa kanu baabulxayd xaydkii baabkiisii weeye xayd kitaabulxaydi kitaabu dahaara noo soo dhammaaday kitaabulxaydi xaydka kitaabkiisa haadaa maxaa dhihi xaydka waa dhiigga gabadha ka yimaada si dabiici ah ayadoo caafimaad qabta saddex dhiig ayaa gabadha ka imaanaya saddexdaas dhiig axkaamta qaybna waa wadaagaan qaybna waa kala duwan yihiin waana shay laasima qof kasta oo muslima inuu barto waa shay laga maarmaano muhiim ah macnaha dadka o dhan bay waajib ku tahay maaha laakiin waa shay muhiimahan ula jeeda marka gabadha ayada waajibay ku tahay waajibay ku tahay waajibay ku tahay gabarh kastoo muslimiin inay baraan soo ma jeedid raggiina dee ku gabdhay dhaleen waa inay u sheegaan gab dumaray qabaan waa inay u sheegaan laasim waa inay u sheegaan marka laasim in la barto waa shay waajib ah gabdhahana si gooni yahayba waajib ugu tahayo ayaga mid mid ay waajib ugu tahay inay bartaan waajib ay ugu tahay raggana guud ahaan in laga helo dad yaqaana waa waajib dhiiggaas marka waa dhiig iska dabiici ah siduu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam haadaa shayun katabahu llahu calaa banaati aadam waa shay ilaahay iskaga qoray gabdhaha nebi aadan ka soo farcamay saasuu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam dhiiggaasna xikmado badan ay culummadu sheegaan oo waxay yidhaahdaan dhiiggaas xikmad weynaa ku jirta caruurka caloosha ku jira waxa uu ku nool yahay waa dhiiggaas oo hooyada uurka leh sida haalibkaa dhiig kuma dhaco xale dhiiggii carruurkaana cunaya meesha xuduntaahuu ka qaadanaa xuduntuu ka qaadanaa cunugii kaasaaba nafaqo u ah habeenkuu dhasho dhiiggii wuxuu isku bedelaa caano haddana naaskuu ka caba sidaas darteeda sida haalibka hooyada carruurka nuujaydana kuma dhaco sida badanaan ka hadlayna waa la arkay gabar uurluu ku dhacay waana la arkay mid nuujaydu ku dhacay laakiin haalibkaan ka hadlayna sida badan siduu u nuugaya maalinka naaska uu ka go-o dhiiggii marka meeluu aada male meeluu ku aruuraa bishiiba mar sida badanuu soo daadana marka ta aruuro ila meeluu aada male markaas markii hore carruurka caloosha ku cabayay haddana markuu dhasho isagaa nuugay marka labadiiba ay dhammaato meeluu ku aruuraa waa ku aruuraa markaasuu soo baxa saddex dhiig ayaa marka gabadha ka imaanaya waa in la kala gartaa mid waa xayd oo waa midkaas midna waxaa la yidhaahdaa nifaas oo caruurku markuu dhasho waa midka yimaada midna waxa weya istixaada waa xanuun saddexdana is mid walba axkaamuu leeyahay axkaam qaar wadaagaana waa jiraan oo sida badan waxa weeyaan xaydka iyo nifaasku axkaamay wadaagaan axkaamta way wadaagaan laakiin dhiigga la yidhaha istixaadada xaydka ku xugun maaha wax shaqaa kuma leh bal gabadha istixaadada ah gabadha daahirka ay ku xugun tahay inta badan ila masaa'il yar maahan oo qur-aankay akhrisan salaada waajibay ku tahay inay soontaa waajibay ku tahay ninkeeda waa u xalaal waxa weeyaan wax yar unbay uga duwanta oon arki doonno oo qubayska iyo weysada iyo ku saabsan saddexdii dhiig marka in la kala gartaa muhiim saddexda dhiigna waxaa ugu dhib badan waa midka istixaadada ah istixaadadu waa xanuun gabadhi xididaa qarxaya inta shaydan haraati ku dhifto si uu cibaadada u qaso aa xidid qarxa markaasaa dhiiggaanu iska socona ilaa uu xididkaanu raysto marka waa xanuun isagu saas darteeda wakti kasta inuu iska socdaa dhacdo sanadyaal toddoba sano iska socdaan toban sano waa marka xanuun marka gabadhii waa inay garato dhiiggaanu maxaydaa mase ma aha ilaa isku xugun maahano midna salaadba laguma leh midna salaaddii waajibay ku tahy axkaamtii saasay ugu kala duwany marka wuxuu hoos soo hormarinaa midka istixaadada ah maxaayl kaasa ugu dhib badan ee xaydku dhib weyn ma aha xaydku dhib weyn ma aha waa wax iska fudud oo axkaamtiisu daahirka ee dhiigga aad u qasa qofka oo axkaamtiisu ay qamuudku ku jiroo qarsoon tahay qaar badan waa istixaadada waa dhiiggaas xanuunka dartiis la imaanaya baab xayd xaydkii baabkiisi hada maalo can caaishata caaisha waxaa laga wariya radia allahu canha ana faatima binti abi qubaysh gabadha leedaha faatima binti abi qubaysh kaanad waxay ahayd tustaxaadu mid dhabar furan uu ku dhaco istixaadada waa dhiigga iska qubanaya faqaala rasuululahi rasuulkii allah ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ina dama alxaydi dhiigga xaydka damun waa dhiig dhiiggaasoo aswadu madow oo yucrafu la yaqaan fa idaa kaana markuu sugnaado daalika dhiiggaas fa amsikii ka joog cani salaati salaada fa idaa kaana alaakharu kan kale markuu sugnaadana fatawada-i weyse qaado wasalli tuko rawaahu abu daawuud ayaa wariyey wanasaa-ina waa wariyey wa saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaana saxiix yeelay walxaakimu xaakimna waa saxiix yeelay wastankarahu abu xaatim abu xaatimna waa inkiray xadiiska markaa xadiis haabita weeye oo ahlucilmiga qaar ka midana waa saxiixiyeen sida hadda uu xaafidku noo sheegay oo uu ka mid yahay ibnu xibbaan iyo xaakim aimo kalena waa saxiix yeeleen sida ibnulxasmi iyo imaamu nawowi raximahu llah aimadaas kalena way saxiix yeeleen aimada gabalna xasanay ka dhigeen sida calaamatu albani oo kale marka xadiid haabit ah weeye cilada uu sheegay marka oo uu yidhi waa inkiray abu xaatim istinkaarka istinkaarka loolama jeedo xadiidka munkara marar badan waxaa jirta muxadisiinta inay idlaaqaan oo yidhaahdaan nakaara ku jirta xadiidka ama waa munkar mararka gabalay leeyihi loolamana jeedo munkarka oo waxa weeyaan ah in uu xadiidka qof daciifuhu uu iqa ku khilaafay tii ahaa loolama jeedo marka marar mararaan loola jeedinaa jirta haddaana ka mid a xadiidkan oo marka uu waxa weeye abu xaatim uu istinkaarka xadiidka nakaarada uu ku sheegayo ma ahan daciif aad iqa khilaafay maaha ee wuxuu la jeedaa tafarud weeye umbis ninaa la tafaruday weliba aan xagga dacfiga qawi ahayn ayaa la tafaruday laakiin mukhaalafo ma jirto oo xadiidka waxa weeye marka la yidhaahdo waa munkar horta qofka wariye waa inuu daciif yahay mukhaalafana waa inay jirto dadkii iqaadaha waa inuu khilaafo labadaas marka laysla helo alera waa munkar soo ma waa iqo raawiga waaa haddeer xadiidkaan raawiga wariye xoogaa dacfi yar aa ku jira marka munkarkii loolama jeedo oo waxa weeyaan ahaa mukhaalafatu daciif liiqa loolama jeedo ee hadda waxaa loola jeedaa tafarud ayaa loola jeedaa weliba xadiidka mutaabacana waa helay oo haddee mukhaalafa kuma jirto raawiga wariyeyna waa maxamed ibnu camar ee waa iqa hoogaa dacfi yar ah xagga xifdiga uga jira maxamed ibnu camar maxamed ibnu camar dacfi yar xagga xifdiga uga jira ee waa iqa mukhaalafana ma jirto iqaad khilaaftay ma jirto bal muwaafaqa ma jirto aymo kala waafaqeen sidaas darteedka xadiisku waa faari marka nakaaradana intaasu ula jeeda intaas ula jeeda aimadaas aan sheegnana xadiiska waa ibaatiyeen xadiidka marka maxaa laga faa'iidi xadiidka waxaa horta ugu horeyn dhiigga xaydka iyo dhiigga istixaadada waxyaalaha lagu kala saaro waxaa ka mid ah xagga midabka xadiisku taasuu noo faa'iiday fiiri inna dama alxaydi dhiigga xaydka damun waa dhiig aswadu madow yucrafu waa la yaqaan marka koow wuxuu noo faa'iideeyey dhiigga xaydka iyo dhiigga istixaadada waxa lagu kala saara waxaa ka mid a midabka midabkaa ka mid a oo dhiigga xaydku waa madow laakiin dhiigga istixaadada waa dhiig gaduud ah ama sufraaho boor ah ama waa boor calow ah ama waa gaduud saafi ah laakiin kan xaydkaa waa dhiig madow dhiig madow wey inta markaa xadiidka laftigiisa anaan waxbaa taxliilkiisa aada u gelin istixaadada ayaan xoogaa khulaasaynaynaa istixaadadu baab aad u adag weeye laakiin khulaaso yar qofku hadduu ka fahmo waxa weeyaan oo aada u fududaa jirta waxay tahay gabadha dhiiggaanu ku dhacay oo dhiiggu iska qubanayo saddexa loo qaybina saddexa loo qaybina gabar markii horeeta caadaa ku dhici jirtay waadan baa xanuunkaanu ku yimid caadadeedana waa mustaqira waa mid sugan oo ay taqaan maalan way taqaanaa bisha maalinkuu ku dhici jiray inta maalmood uu soco jiray maalinkay ka qubaysan jirtay waa taqaanaa gabadha nuucaasa waxay samaynee caadadeedii horey ku soceen bisha maalinka haddii dhiig ku dhaco oo iska qubto dhiig iska socdo caadadeedii uu ka bato waxa weeyaan maalinkuu ku dhici jiray ka joogsane dhiiggii maalinkuu ku dhici jiray marka la gaaray salaaddii ka joogsee soonkii wax alla wixii gabar xayda ka xaaraam ah maalinkuu ka goy jiray marka la gaarana waa qubaysee dhiiggii iska iska qubana ka qubaysatay caadi gabar daahirisay u dhaqmi jirtay u dhaqmi taas waa gabadha caadada iska leh muctaadaa la yidhaha gabadhaas gabadhaas waxaa la ihahdaa muctaada waa gabar caada leh gabar caada leh wey taas waa mid waxayna noogu imaan doontaa xadiidkeedu xadiidka xana binti jaxsh ayay sidaas noogu imaan doontaa in ay caadadeedii hore ku soconaydo tan labaad gabadhan laba maaday mid tahay marka horeba siday gabar yar u ahayd dhiiggii koobaadaba mid iska socda noqday kowba xanuunkaa bilaabay iyadoon caado hore soo maray marka waxay ma garan karto dhiiggii gabadhaas waxaa la mid ah gabdha horay uu ugu dhici jirtay caadadu laakiin aan waxba ka oqoon oo waxaa jira dadku isku miisaan maaha gabdha aan wax waraba ka hayn waana qalad wey gabadha waxaa la rabaa inay caadadeeda aad ugu dadaasho inay garato ma labadii bilood mar ku dhaca ma saddexdii bilooda mara ma bishii mara inay aad u taqaano maxaa ilahy wax ku imaan doono warkama hayo hadhow haddii kale cibaadadeeda qasmi marka hore uu dhici jiray laakiin caadadeedii ma taqaan laakiin marka labadaas waa isku mid caadadeedii mar haddaysan oqoon iyo midaan caadaba hore ugu dhicayna jiradu bilowday waa isku mid labadaas labaa loo kala qaada inay dhiigga kala sooci karaan iyo inaysan dhiigga kala sooci karin labadaas misaan u kala qaadayna dhiigga xaydka saddex calaamood oo caan ku yihi koo waa dhiig madow dhiigga waxa weeyaan istixaadadana waa dhiig gaduud ah ama boor boor ah taas waa mid tan kale calaamadda kale dhiigga xaydku waa dhiig culus dhiig culus weeye istixaadadana waa dhiig jilicsan ilaa xidid go-ay weeye waa calaamadda labaad calaamadda saddexaad dhiigga xaydku waa ura dhiigga kalena waa dhiig caadi ilaa dhiig xidid ka socde saddex calaamood waa weyn wey adibadu waxay ku daraan dhiigga xaydku markuu dhulka maalan ku dhaco horey kama noqdo dhagax oo ma fadhiisto laakiin midkaan istixaada ila horuu u fadhiyey waanagii niri meeluu ku aruuray horuu u tajamuday oo meel u fadhiista laakiin markuu soo baxo kadib ma tajamudayo ma qal meel ma fadhiisanayo laakiin dhiigga istixaadada maadaama u xidhid yahay markuu soo daato inuu fadhiistaa dhacdo hore ka fadhiisto oo dhiig isku dhegan noqdo waa afar calaamaha hadda sheegna markaas ogow afar calaamo wey maadaama calaamadahaas uu kala leeyahay marka kole dhiigga xaydku waa madow yahay kalna waa ama gaduud ama waa boor tan labaad dhiigga xaydku waa dhiig adag istixaadadana waa dhiig jilicsan tan labaadna dhiigga xaydku waa dhiig uraya dhiigga istixaadadana waa dhiig caadi ah tan afraadna waxaan idhi yatajamad dhiigga istixaadada waa fariista laakiin midka xaydka maya afar calaamo lagu kala saaro wey gabadhii marka aan caado lahayn inay kala saari karto iyo inaysan kala saari karinoo loo qaybina gabadha kala saari karta magaceeda waxaa la dhahdaa mutamayiza magaceeda waxaa la dhahdaa mutamayiza gabadh kala sooci karto hadday kala sooci karto oo midabka markay fiirido ay dhigi karto warkan waa kii calaamadihii xaydka lahaa khalaas gabadhaas waxa weeye midabkaasay ku kala fiirina mar alla markay aragto calaamadihii xaydka oo iska dayne wixii xaydka xaaraam ku ahaa sababtiisa markay calaamadihii dhammaadaanna cibaadadeeday bilaabana cibaadadeeday bilaabana calaamadahaas gabadhaas waxaa la dhahdaa mutamayiza waana xadiidka hadda aan dul marayno xadiidka aan hadda dul taaganahay ee faadima binti abi xubaysh waa xadiidkaasa laga qaadana hayla nabigu calaamadu u sheegay fiiriya xadiiskaas wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam ina dama alxaydi dhiigga xaydka damun waa dhiig aswadu madoow yucraf waa la yaqaan halkee nabigu u diray calaamad u diray tamyiis u diray meesha uu yidhi ka qaado xukunka waa tamyiis inay wax kala socdo halkaasu ku xawilay wuxuu yidhi faidaa kaana markuu sugnaado kaana taamaan faidaa kaana markuu sugnaado daalika calaamadaas fa amsiki cani salaati salaada ka joog daalika dhiigga nuucaasa markuu sugnaado daalika dhiigga lagu ishaara macnaha calaamadda markaad aragto faamsikii cani salaati salaada ka joog waidaa kaana markuu sugnaado alaakharu kan kale oo kii calaamada kale lahaa oo istixaadada uu sugnaadana fatawaday weyse qaado wasalli tuko rawaahu abu daawuud ayaa wariyey wanasaa-i wasaxiix ibnu xibaan walxaakim wasankar abxaad marka gabadhaas mutamayiza la yidhahdaa calaamadahaasay ku soconay maxaa soo haray waxaa soo haray hal gabar caado asal ay ku socon jirtay ma lahayn oo caadadeedii ama markaasuba dhiiggu bilaabo caadaba ma lahayn ama caado waa lahayd laakiin caadadeedii ma taqan o midabkiina ma kala sooci karto dhiig iyo anuu ma kala qaanay leeda marka la yidhaha dhiigga ma fiil dhiig anuu ma kala qaanay leeda taas maxay samaynay middaasa ugu daran mutaxayira la yidhahdaa mutaxayira aa la yidhahdaa waa wareersantahay taas taas waxa weeye ayadana waxaa la leeyahay bishiiba lix maalmood ama toddoba maalmood gabarh xayl qabta iska dhig ila dhiig oo iska socda afar iyo labatan sac bishii toddoba maalmood waxaad iska dhigtaa gabarh xayl qabta ama lix maalmood sida gabdhaha magaaladaas jooga u badan yihiin gabdhahaasay waweydiine wa khaasatan kuwa qaraabadeeda ah kuwaasay aad u waweydiine sida ay u badan yihiin dadkaas waxa weeyaan ayay ku soconeen lix maalmood oo kale hadday u badan yihiin lix maalmood oo iska dayne wixii xayl dartiis xaaraan ku ahaa khalaas lixdii markay dhammaato dhiiggii socod socday qubaysane khalaas lixdaas maalmood ay xaylkii ku saabta hadday toddoba bataan toddobada marka hadday bishii lix maalmood iska daydo salaadii oo kale waa inay toddobiyo waxa weeyaan waxaa usoo horaya saddex waxaan rabaa afar iyo labaatan afar iyo labaatana usoo horayda bishi afar iyo labaatankaas gabar daahira iska dhiga saasay ku socona mutaxayiraa la yidhahda waana sida ugu fudud taasna waxay noogu imaan doontaa xadiidka xamna binti jaxsh ayay noogu imaanay marka saddexdaasaa loo qaybina khalaas muctaada mutamayiza mutaxayira mutaxayirada iyagu hadda shaaficiyada wej kaley maraan oo aad u adag oo mararka gabal inay laba bilood soonto ay ka imaan karto laakiin sida ugu fudud waa sidaan wey sida ugu fudud waa sidaan oo runtiina adiladana mana waafaqsan fudayd aan hadda daliil waafaqsanayn fudayd noqon maayeen wa fii xadiidi asmaa binti cumays xadiidka asmaa binti cumays waxaa ku sugnaa cinda abi daawuuda abi daawuud agtiisa litajlis gabadhu ha fadhiisato fii mirkanin baaf ha ku fadhiisato baaf faydaa ra'ad markay aragto sufratan jaalle fowqal maa'i biyaha korkooda boorboor markay ku aragto fal takhtasil ha qubaysato ha qubaysato marka tan wuxuu tusaaho dheeraad leeyahay in qubays waajib ku yahay gabadha mustaxaadada marka xaydkeedu dhammaado xaydkeedu markuu dhammaanayana waan soo sheegay hal masala muhiima inaan ku darno oo waxay tahay gabadha muctaadadaahi caadada lahaa jirtay waa naqaana go maalintay bilaabaydo xaydka oy leedahay waa maalinku kudhici jiray hadduu bisha kowdeeda kudhici jiray hadduu bisha tobankeeda kudhici jiray hadduu bisha aakhirkeeda kudhici jiray maalinku kudhici jiray bilaabe waa garan gabadha mumayizadana maalinkay midabka aragtay bilaabe waa garan laakiin gabadha waxa weeyaan mutaxayirada goormay bilaabeen toddobada maalmood ama lixda maalmood waxay bilaabeen maalinkii ugu horreeyey oo dhiiggaanu ku dhacay ay bil walba ka fiirseen ee bisha kowdeeda aheyd maalinkii ugu horreeyey ee waxa weeye dhiigga ay isku aragtay bil kasta kowdeeday ka bilaabanay markay lix marayda iska qubayseen ama toddoba markay marayd marka gabadhaasun markaasay bilaabeen xadiidkan marka xukunkii hore oo ahaa midab in wax lagu kala saaro waa noo sii xoojiyey oo nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam litajlis ha fadhiisato fii mirkanin baaf faydaa ra-ad markay aragto sufratan jaalle ama boorboor markay aragto fowqal maa'i biyaha korkooda markay ku aragto fal taktasil ha qubaysato waa inay midabay weli wax ku kala saareen waa mumayizada xubun kalena wa dheeraadan waa noo siyaadiyeyoo gabadhaas istixaadadaa marka xaydkeedu dhammaado waajib waxaa inay qubaysato ila gabadha xaydka qabta marka xaydku dhamaado waa qubays waajib ku yahay waajib inuu ku yahay ilaa nabigu waa amray amarkuna wujuubu keena laakiin qaabkay uqubaysada xadiiskan uu sheegay fiiri faltaktasil ha qubaysato liduhri duhurka iyo walcasri casirka guslan waaxidan hal qubays ay samaynee duhurkii iyo casirkii xoogaa duhurkay wax yar dib u dhigee waa qubaysane duhurkay tukane casirkii waabagela markaas agteedaba horay ka tukane khalaas maqribka wax yaray dib u dhigee waa qubaysane maqribka markuu sii tegaayay tukane markay ka baxdo ceshihiyaaba u galaa ceshihiyay tukaneen salaada subaxna goonihi ugu qubaysana waltat faltaktasil ha u qubaysato liduhri duhurka iyo walcasri casirka guslan qubays waaxidan oo mid ah wa taktasilu waana u qubaysanee lilmaqribi maqribka iyo walcishaai cishaha guslan waaxidan hal qubays wa taktasilu waa u qubaysane lilfajri subxigana quslan qubays wa tatawada-u waa weyse qaadane fii maa bayna daalika inta u dhaxayda haday salaad inay tukato iska sunnaahoo kale rabto inta u dhaxayda qubaysa meeh waa weysaysane gabadha marka ay xaydka ka qubaysato inay qubaysataa waa waajib laakiin macnaha xaydka markay ka daahir noqoto waa waajib laakiin qubaysyadan ka dambeeye nuucan ay u qubaysayda waa sunna waajib ma aha waxaana noo imaan doona nabigoo arrintaas caddaynaya inaysan waajib ahayn ee ay tahay sida usii fiican wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina maxamed waxaa dulaab cilmiga insha allahu aan rabnaa inaan ogeysiino kitaabkan waxaa la ihahdaa tajriidu tawxiid ayaa la ihahdaa tajriidu tawxiid ma ahana de kii oo faysal khazam oo ah tajriidu tawxiid can darani shirki ha u malaynkaas kaas maaha kan waxaa la dhaha tajriidu tawxiid almufiid aa la dhaha magaciisa tajriidu tawxiid almufiid magaciisa waa magacaas imaamka iskalena waxaa la dhaha alimaam axmed ibnu cali almaqrizi almisri ashaafici wuxuu dhintay sideed boqol afartan iyo shan hijriyadu markay aheed ayuu dhintay imaam a'imadii macruufka ahaye waaweynaa ee shaaficiyada ka mida weeye kitaab tawxiidka aad ugu cajiiba weeye oo tawxiidka iyo sharaxaadiisa aad ugu wanaagsan insha allahu kitaabkaasaa la bilaabaa maalinta sabtiga ahana la bilaaba duhurka marka salaada duhur laga baxo ana la bilaaba salaada duhur marka laga baxo maalinka sabdiga ah masaajidkan aan hadda joognaana lagu bilaaba insha allah waxaan akrinayaa sheekh cabdulaahi diriya abtidoon culimmada waaweyn oo soomaaliyeed ka mid ah cilmiga in ehelkiisa laga qaato weliba ahlucilmiga waaweyn laga qaato muhiim wey muhiim wey markaa sheekh cabdulaahi diriya abtidoon ayaa bilaabaya maalinta oo sabdiga ah duhurkii ayuu bilaabaa insha allahu marka in aada looga faa'iidaysto weeye kitaabka wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allah wslam wbarak alay ya haa maalmaha uu soconayo waa sax maalinta sabdiga ah iyo maalinta axadda ah iyo isniinta iyo wuxuu soconaa talaadada waa afar maalmood marka afar maalmood ayuu soconaa afartaas maalmood al akrinaya insha allah su-aashan wuxuu leeyahay saa'ilku gabar xayd qabtaa riyaadu saalixiin ma akrin kartaa waxaa la riyaadu saalixiin iyo kutubta cilmiga dhammaan waana qaadan kartaa waana akrisa kartaa laakiin qur-aan maya qur-aan walaa aayadna ma akrin karto marka axaadiista haddii loola jeedo axaadiista waa akri kartaa axaadiista waa akrisa kartaa waana akri kartaa waana qaadan kartaa riyaadu saalixiin riyaadu saalixiinku musxaf ma ahan laakiin qur-aan haddee khilaaf inuu ku jirana habeen dhawood waa soo akrinay qowlka aan rajaxnayna wuxuu ahaa oo aniga ilaa raajixa ilaaha garanaya sawaabkee inaysan qur-aanka akri karin sida jamaahiiru ahlicilmi ku tagayna saas weeye laakiin riyaad saalixiin iyo layskuma haysto inay qaadan karto gabadhu akrina karto iyo dhammaan kutubta cilmiga ah gabadhan waxay leedahay bareefad ayaan dhigtaa meel gabdha u gaarana ma laha macnaheeda ragaan la dhigtaa weeye waxa weeyaan jawaabtu walaale ka tag ilaahay weynaa ha kaa deeqo man taraka shay-an lilaah cawadahu llaahu khayran minhu shay qofka ilaahay dartiis uga taga wax ka khayr badana alla ugu bedelaa nin ajnabi kaa ah oo arday ah amase qof mid kale ah wuxuu rabaa ha ahaado inaad fiiridaa waa xaaraan inuu ku fiiriyaa waa xaaraan inuu ku taabta waa xaaraan inaad taabata waa xaaraan haddii hadde waxa weeyaan xiwaar iyo wadahadal lagu darana hadde waa fasaad loo kaba iliyey kaasu fasaad loo kaba iliyey weeye taas hadde insha allahu ilaahay inuu ka suliyo waddankeennan ilaahay ka rajaynaynaa haddana uusan badnayn gabar iyo wiil ajnabi kale ahoo doodayo murmaya xishoodka ku baaba-aya marka barayfad hadduusan lahayn qayb dumarka u gooniye ka tag waajib kuguma ahan inaad dhigataa bareefad laakiin waajib ay kugu tahay diinta inaad ilaalidaa garo waajib maahan bareefad in la dhigto laakiin waa waajib in diinta la ilaaliyaa xuduudda ilaahay in la ilaaliyaa waa waajib gabadhu indhaheeda inay ilaalidaa waa waajib inay waxa weeyaan kulli indhaheeda xaaraamta ka ilaalidaa waa waajib laakiin waajib iyo sunno midna ma ahan bareefad in la dhigtaa bareefad waa shay iska mubaaxa haddii wax fiican laga baranayo soo maaha Pô, bacana, né?